runtii hadda waxa weeye shirkan waxaa hadda loo yimi waxa weye in ba laga hadlo sida africa iyo yurub ay ula xaadaysa arrinta tan ee ah dadka kasoo tegaya iyo dadka usoo qaxay dhinacan yurub marka waa adigu waxyaabo badan waxaa jira aanan aragti laga wadaagin afrikaanku haddaan nahay dalalka afrikaanka ee kasoo qaybgalay badana aragtidan waa midaysan tahay marka waxaan rajaynaynaa insha allah inay wax qoola kasoo baxaan haddii la yidhahdo marka madaxda afrikaanka oo soomaaliya dabcan adiga aad halkaas u matalayso waxyaabaha aad ku midaysan tihiin maxaa ka mid ah dhibaatooyinka keenaya in ay dadku tahriibaan dhibaatooyinka ka taagan afrika sidee isugu waafaqsan tihiin waxyaaban isku waafaqsanaha horta marka horeeto in dalalka africa yani dhibaatooyinka ka taagan ee ah ama hadday tahay dhibaatooyin conflict la xiriira iyo dagaalo in la xaliyo hadday tahay arrimahan la xiriira dibadhaca horumarka ee ka jira qaaradda africa in hore loo madayo oo runtii hadda waxa ka dambeeyay european unionku ay dhaqaale geliyaan sidii dalka dalalka africa ku jira ee loo horumarin lahaa ee horumar loo gaarsin lahaa dhinaca dhaqaale iyo dhinaca infrastructureka labadaba iyo saddex arrimaha kaleeto aan runtii iska waafaqsan waxa weye dadka in la badbaadiyo nolosha dadka soo qaxay in dadku aysan badda ku dhamaan in dadka hadda xuduudaha jooga yurub ee qabowga hadda soo socda oo ku dhaceeya in ayaga labdaadiya lasoo gasho gudaha in dadka aanan lagu qasbin inay noqdaan shaysan aysan taas aysan maaragtay ahayn wax munaasab ah arrimahaas oo dhan iyo dadka kaleeto taxriiriyaasha ka faa'iidaysta ee dadka hadda lacagta ka qaatee oo ogtay soomaali badan ee liibiya ku dhibaataysan in runtii lacag duubtay dadkaasna in loo soo wada jeesto meel sida loola xaali lahaa waa gartay soomaaliya oo kale markaan eegno dhowaan dalka finland waxa ay sheegeen in xaalado amni darraa hadda aanay ka jirin guud ahaan soomaaliya oo dad fara badan ay dib u celin doonaan marka arrimahaas ma la socotaan annagu hadda lama socono wax gaara kalama socono laakiin waxyaabaha aan hadda soo jeedinayna waxaa ku jirta waxa weeye dadka marka la soo celinayo lama soo celin kara dadkaasi unless dalka uusan ogolaan ko labo in dadka aanan la khasbin oo dadka runtii xuquuqdooda la ilaaliyo runtii dalal badan oo hadda jooga middle east iyo africa qaxooti waxay hayaan ka badan inta ay yurub hayso marka mumulsiya inaysan noqonayn dadkii waa iska celinayna iyo waa ku celinaynaa mideeda kaleeto dadka la celinayay iyo dalalka lagu celinayana daldal in loo fiiriyo hadda dalal waxaa jira nabada oo runtii geli kara heshiis noocaasa iyo dalal adigu aan weli aanan waktigeeda la gaarin marka annagu waxaan ka yeelana taas veterinary policy wax la dhaho oo golaha wasiirada la dhaafiyey oo ah in aanan iska soo celin karin dadka haddii aan wax kaa weydiiyo shirkii aad uga qayb gashay dalka maraykanka maxaa ugu muhiimsanaa arrimaha amniga ayaa laga hadlayay iyo sidii hay-adda unsua oo hadda loo bedelay unsus ay u taageeri lahayd ciidamadeena qalabka sida iyo amisomba inay isla falgalaan oo runtii ay amniga hadda inta xasan ay dhamaystiraan marka runtii waxaan la yeelanay wadahadallo gaara iyo muddo guudba in lacagihii iyo waxyaabihii ay ballan qaadeen aysan weli ka gaabiyeen dalalka hadda diraha bixiya ee yurub iyo maraykanka iyo oo dhinaca ciidamadeena ahaa in weli ay dhiman yihiin arrintii golooda plankii la dhahayay waxyaabihii lagu talagalay kharaadkii la bixiyo inaysan weli soo dhamaystirnin marka waxyaabahaas o dhan baa runtii iyaguna ku dhiirigelinaya inay aad u maaragtay waxaan kaloo ballan qaadnay ciidamadeena maanta wax ka dhamaysa annaga inaan bixinayno mushaaraadkooda iyaga dhaqaalihii ay u samayn jireen muxuu aha mushaar ahaantay dhinaceeda in loo wareejiyo in ciidamada lagu tababaro in xiriir loogu dhiso in la gaarsiiyo ciidankeena tayo iyo wasaaradda gaashaaniga guud ahaanba in tayadeeda kor loo qaado dhowaan waxaad booqatay xerooyinka qaxootiga waxaa ka horreeya shir weynihii ka dhacay magaalada brussels ee looga hadlayay arrimaha la xiriira dadka soomaalida ee dib u noqonaya iyo sidii loo kaalmayn lahaa iyo jawi ay ku noolaadaan sidii loogu abuuri lahaa maxaad soo aragtay markii aad booqatay xerooyinka qaxootiga runtii waxay ahayd arrin shaksi ahaan xataa noo taabatay dadkaas markaa aragtid meesha ay ku nool yihiin iyo sida ay yihiin runtii waa waxyaabo adanqanays ayaa ka muuqday haddana sidoo si kastaba ha ahaatee waxyaabaha annaga aan ku heshiiska ku ahayn dowladda kenya annaga iyo hay-adda u n ku qaabilsan qaxootiga waxay ahayd in dadka aan la khasbin oo aan khasab lagu celin ay tahay keliya dadka inta diyaarka ah in la celiyo lacagihii meeshii brussels shirka anuu aadan waxay in dhaqaale loo ururiyo dadka ikhyaarkooda u noqonaya sida lagu abuuri lahaa jawi ay kusoo noqdaan iyo jawi meeshay degayaan ay ku helaan imkaaniyaadkii ay ku haysteen dhinaca kaleto waa gartay sidoo kale waxaad la kulantay madaxweynaha dalka kenya maxaad kala hadashay madaxweynaha dalka kenya waxaan kala hadalay dhowr arrimood oo ku jirtay inaan mar dambeeta soomaalida wajeef la dejin runtii annaga hadda aeroboortkeenu uu yahay aeroboort caalami ah runtii amniga maaragtay waxaan kaloo kala hadalnay in muxuu ahaa labada dal arrimahan qaxootiga ay runtii ay meel kasoo wada jeestaan loo abuuro joog wanaagsan aan sharafta iyo dhaqaalaha qaxootiga intay ku nool yihiin dhulkaasna la ilaaliyo arrintaasaan ka wada hadalnay waxaan ka wada hadalnay arrimo kaleeto oo amniga la xiriira waxaan runtii aad ugala hadalnay inaysan jiri karin wax derbi laba oo ee kenya soomaaliya dhex ooli karaa arrintaas inay tahay arrin aanan ahayn madaxweynuhuna waa naga ballan qaaday inaysan derbi jiraynin oo maaragtay wax saas ah marnaba is ku fikrin inay dhisaan oo maaragtay taas ay ahayd arrin qalada ila faafiyey waa gartay dadka qaarkii waxay leeyihiin labada dhinac waxay ka wada hadleen muranka dhinaca badda ee soomaaliya iyo kenya u dhexeeya marka ma isla soo hadal qaadeen arrimahaas murankaas qabanaan hadleen murankaas maxkamad ayuu yaalaa maxkamadda ayaana arrintaas handargalaynaysa wax hadda annaga aan ka dhihi karnaa haba yaraatee ma jirto waa gartay mudan ra-iisul wasaare ugu dambeyn waxaa soo baxayay shalay iyo daraad iyo in kenya dhinaca xuduudka dhulka ah ay ku yara durugtay beled xaawo ama xuduudka soomaaliya kenya ay meeshii kenya ka durugta oo soomaaliya ay gudaha u gashay wararkaas ma la socotaan wararkaas waa laiisoo sheegay maanta in arrin noocaas ay ka jirtay laga hadlay baarlamaanka ayaa laiga soo waramay sideedaba maalin dhaweyd markii aan la joogno madaxweynaha waxaana ila socday shan wasiir wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudaha wasiirka qorsheynta iyo iyo iyo iskaashiga caalamiga iyo wasiirka dhaneedaysa wartiga intaba marka waa fadhino markaan kusoo qaaday aan dhahay taas wax socon kara maaha waana naga ballan qaaday inay taas dhacaynin haddii ay taas dhacdana runtii waa la xisaabtooynaa waana haddii la waana kala hadlay maanta rasaar xoxeeka inuu safiirka kenya oo arrintaas horeysas iyo waxaa ka jira haddii la yidhahdo waana ah arrin runtii aan anagu dowlad ahaan hadda taas aan mari karno